hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa kulan afrin iyo soo dhaweyn isugu jira oo sameysay midowda golayaasha culimada soomaaliyeed uu hogaaminayo gudoomiyaha midowda golayaasha culimada sheekh aadan abuukar cusmaan gudoomiyaha hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka ee sudmo maxamuud macalin cabdulle ayaa bogaadiyey iskaashiga iyo iskuduubnida hadalladan isagoo culimada uga mahad celiyey dadaalada wacyigelinta ay bulshada u sameynayaan
culimmadu ummaddan iyadaa u ah dowlad iyadaa u ah markii leeskaalmeynaya iyadaa ummadda kaalmada bixiso iyadaa dadka u kala waxayso iyadaa u duceyso sanadkan waxaa jirta abaar aada u xun oo runtii geeska gees ummadda soomaaliyeed camimtay waxaan rabnaa ummadda in loo duceeyo in ilaahay loo baryo in ummaddana lagula dardaarmo inay roobdoonkii iyo dugsiyadii in looxaha madaxa la saarto oo runtii ilaahay loo naqdo ilaahay abshatana waafajiyo laakiin culimmadu inay arrintaas u istaagto waxaan kaloo runtii idinka rabnaa hay-adda maareynta masiibooyinka waxay ku tiirsan tahay waxaa weeyaan in ummadda waxhaysata inta wax laga qaado kuwa aan waxhaysan wax la siiyo hadday sidaas tahane ummaddii wax ka soo qaadi laheyd oo sakawaadka dadku sekada waa bixiyaan laakiin sekada haddaad hal ama dad kuu dhow ama aada siisid waxaa ka khayr badan markii sanduuq sakaawaad uu jiro oo weyn oo ummadda guud ahaan loogu kaalmaynayo dhanka kale qaar ka mid a culimadii kasoo qayb galay kulankan ayaa iyaguna ka hadlay goobta iyaga oo si weyn u booriyey howlaha gurmadka ee ay samayso hay-adda sudmo islamarkaana sheegay in ay garab taagan yihiin manhajka nabowiga ah ee diinigeena ah wuxuuna leeyahay wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay wuxuu kaalmo i garab u yahay inta aada qof walaalkaa u kaalmaynayso oo aada xaajadiisa gudayso qofkii u socday inuu qof walaalkii xaajadiisa usoo gudo kaana allahu fii xaajati ilaahay baa xaajadiisa u gudaaya waman nafasa can muminin kurbatan min kurabi dunya nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabaati yowma alqiyaama qofkii qof muslima oo muumina wax ku gaarsiiso huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadihi wayacfuu can sayi'aat wayaclamu maa tafcaluuna ayuu ilaahay yiri jala wacalaa marka ummadda dhammaan aan ugu baaqno inaan istisqaa samaynayna insha allah
inta dadkaas baahno ay jiraan ay baahi ku seexanayaan oo ay dhaxan ku seexanayaan oo kulayl ay ku jiraan dadkeenna waxhaysta ama dadka dhaqan oo guryaha saraha ku jira oo mukayfada hoos jeefaaho dembi ayay ku jiraan ilaahayna raalli ka noqon maayo waana arrin khatara arrintaasu maxaa yeelay in laysu gurmado ayaa ilaahay ummadda ku badbaadiyaa wahal tunsaruuna ilaa biducafaa'ikum wahal tursaquuna ilaa biducafaa'ikum yacni waxa laydinku gargaaraayo oo laydinku quudinaayo oo laydinku caafimaadinaayo waa dadka ducafadiina iyo fuqradiina inaad kaalmaysiin kulankan ayaa ahaa mid afurin iyo soo dhaweyn loogu sameynayey xubno ka tirsanna midowda golayaasha culimmada soomaaliyeed taasi oo lagu qabtay magaalada muqdisho